faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qodobada warka subaxnimo ee raadiyo cadaada saaki kuwada ugu dooroon faahfaahimo dheeraada oo ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo sababay dhimasho iyo dhaawac ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo howlgalla dad lagu soo qabtay ka sameeya degmada balcad iyo deegaano ku dhow oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe maamulka jubbaland oo mar kale hanjabaad u diray dowladda federaalk soomaaliya oo sheegay in ay dacweyn doonaan dowladda jabuuti oo sheegtay inaan kenya lagu aaminin kursiga ay ku tartamayeen golaha qaramada midoobay oo sheegtay inay saameyn weyn ku yeelan doonaan dalal badan haddii ay ku guulaystaan kursigaasi kenya beeraaleyda magaalada beledweyn oo eedeymo kulol u jeediya maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyn guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka qaranka oo kulan la qaatay guddoomiyaha gobolka banaadir kalena hadla arrimo dhowra dowladda soomaaliya qaramada midoobe oo ka wada hadlay dhammaystirka dastuurka dalka soomaaliya qodobada caalamka warka subax saaka aad ku maqli doontiin dhegaystayaal waxaa ka mid a dowladda tailan oo loo haysto dhimashada xayawaan ay daaweyn uga soo qaada shiinaha qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontiin warka subaxnimo ee raadiyo cadaado isku diyaarsha goordhow asagio fidsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo khamiisa taariikhda ay ku asdaysan tahay toban iyo sagaalka bisha sagaalaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka kusoo dhowaada warkii oo fidsan dhegaystayaal anigoo mahad nuur axmed ayaa la diyaara warka saakay faahfaahimo dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo sabay dhimasho iyo dhaawac faahfaahimo dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax caawa ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan wadada maka al mukarama ee magaalada muqdisho si gaara iskoyska xaaji baasto goobjoogayaal ayaa raadiyo cadaadu u xaqiijiyay inuu qaraxa ahaa mid xoogan qof ka mid ah dadkii ku sugnaa goobtuu qaraxa ka dhacay ayaa xaqiijiyay inuu arkay dhaawaca ku dhowaad shan ruux iyo hal qof oo meyd ah goobtuu qaraxa ka dhacay ayaa ahayd afaf hore ee goob ganacsi oo maqaayad ah oo xarigga laga jaraya furitaankeeda waxaana xilliga qaraxa u dhacaya gudaha maqaaxida ku sugnaa dad u badan dhallinyaro oo lagu casumay munaasabadda xarigjarka wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan inuu qaraxu ahaa miino dhulka la dhigay waddada dhinaceeda oo qaraxday halka wararka kalena ay sheegayaan in qaraxa lagu xiray gaariga nooca raaxada ah uu watay xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya mid ka mid a dadkii goobta ku sugnaa oo qaraxa ka dhacay ayaa warbaahinta sharaxaad ka siiya habka ay wax u dhaceen horta walaalow waxa waana bajaajaan saarnahay meeshaan marayno bajaaj meesha isgoyska xajibaasto waxaan daba soconay bruufta oo mataqaana waxa watamaaqa bruuf iyo cabdibile isla daba socday annagana bruuftan ku xignay maadaama cabdibile noo ogolaanay inaan bruufta dhaafno
markaa qadar adiga wax yar aan u jirsanay isguuskii oo bruuftii aan ku daba eegno qaraxi dhacay ilaa macnaha meel laga yimid aan garoweynay cabdibilihii waxaana filaya inuu xaleelay cabdibilihii waxa ugu horreeya inay qabteen waxay ahayd dad fara badan oo maqaayada horteeda dad qaar taagnaa iyo dadkii kaleeto iyo weliba qofkii aan u soconay oo aan bajaaj u saarnayn oo dhaawaca meeshii mataqaana dhaawacmay waxa indhey taasiyaad u socoteen ninka yar meeshii taagnaayo oo maqaayada la furayay oo hor taagnaayaan u soconay isgooska ku taalay marka qaraxna isgooska oo ka dhacay waxaan filaya inuu xaleelay gaariga cabdibilaha marka indhey waxay qabteen dadkaas oo meesha daadsan maxaa lii jiray bajaajyadii meesha yaalay iyo weliba dhibaatada intaas waa kasii fogeyd macnaha aniga waa dareemi karta qof meel qarax ka dhacay dhex taagna macnaha oo badbaaday korkiisii waxba gaarin oo ilaahay badbaadiyey waa dareemi kartaa qalqalka oo dareemayo marka isla markiiba naftu waxay nagu qasabtay inaan cararno usoo cararno dhankan maadaama ay socdeen xabado aada u fara badan xabadahaas ay ridaayeen askartii cabdibilaa la socotay qaarkood qaar kaleeto askartii isgoos shaqaalaha joogtay xabadihii aada u badnaayeen darteed waxaan sameynaya nafteen la cararno qofkii meeshuu joogay me- meeshuu taagnaa jidka jidku taagnaa dhaawaca qofka gaaray la- jidka u taagnay dhaawac xooglaa gaaray inkastoo iska caafimaad qaba hadeertaan mas-uuliyadda qaraxani waxaa sheegtay ururka al-shabaab lala eegtay mid ka mid ah xildhibaanada ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgalla dad lagu soo qabtay ka sameeyey degmada balcad iyo deegaano hoos taga ee gobolka shabeellada dhexe sida warkaanu inooga soo dira baradweyn bashiir cabdile cusmaan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa saacadii lasoo dhaafay howlgallo waxay ka sameeyeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaasim cali nuur gudoomiyaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan howlgallada ciidamada dowladda soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada saaxiibada midooda afrika ee amisom qaybtooda burundi ee degan dowlad goboleedka hirshabeelle gobolka shabeelle dhexe degmada balcad iyo ciidamada booliiska dowlad goboleedka hirshabeelle iyo saraakiishooda iyo ciidanka maamulka degmada balcad iyo dhammaan maamulka gobolka shabeellada dhexe waxaa ugu mahadceliyeynaa maalmihii saddexda maalin aheed ee na soo dhaaftay howlgalladii ay ka fuliyeen deegaanka degmada balcad ku xeendaaban ay cadowga ummadda soomaaliyeed dadka ku dhibaateeyaan deegaanadaas oo ay dadka degan na aada ugu riyaaqeen shacabka degmada balcadna aada u soo dhoweeyeen howlgalkaas waxaa ugu mahadcelihaynaa saraakiishii hogaaminaysay oo ugu horeeyo taliyaha qaybta toddobiyo labaatanaad jenaraal taleedisho iyo taliyaha ciidamada booliiska dowlad goboleedka hirshabeelle taliyaha qaybta toddobiyo labaatanaad jenaraal maxamed maxamuud tareedisho oo dhankiisa ka hadlay howlgallada ayaa sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan kadib markii ay ku soo badatay waddooyinka nimanka dhagarqabayaasha inay dhigaan miinooyin inay dhigaan kuwaasoo mar walbaba khiyaanada shacabka soomaaliyeed ku laaya awood kale ay leeyihiinna aysan jirin si looga dhex qabto loogana hortago waxyaabaha hadda ku cusub deegaanka oo ay bilaabeen taasna waxaan ku soo qaqabanay dad badan oo qaarkoodna maxaan ku idhaahdaa ay yihiin kuwa taleefanada kula shaqaynayay qaarno qaarna aad iyo aad looga tuhun qabay inay maxaan ku idhaahdaa iyagu ahaayeen ragga dhigayay ee, miinooyinka dadka aan soo qabanay waa dad aad u fara badan laakiin inta aan maxaan ku idhaahdaa tuhunka weyn ka qabno oon hadda hayno waa ilaa iyo dhowr iyo labaatan insha allah waxaana u gudbin doonaa sharcigaan u bandhigaynaa insha allah Ee, howlgalkii ugu dambeeyey hadda wuxuu ka dhacay maxaan ku idhaahdaa jalalaqsi iyo buulo buulo burtameel u dhexayso waxaana lagu dilay ee, shan nin oo laba ay tahay niman maxaan ku idhaahdaa madax ay ku sheegaan sida ee, ibraahim ibraahim ibraahim turcaaye oo maxaan ku idhaahdaa ahaa taliyaha jabhadaha u ahaa iyo xasan yare oo ahaa madaxa qarxin- qa- qa- qaraxyada Een, waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed ee, si fiican iyo si wanaagsan iyo shir sharaf badan ayaad noola shaqayseen aadaan maxaan ku idhaahdaa idinkugu bogaadinaynaa middaas deegaanada ugu muhiimsan hadda howlada aan ka qabanay waxaa ka mid ah gololey gololey waa deegaan aad iyo aad u taariikh weyn taariikh fac weyn leh waa deegaan ay ku abtirsadaan dad taariikh leh ma ahan in maxaan ku idhaahdaa shaksi khawaarij ah oo wuxuu rabo ee, sheega oo diintii ka been sheega oo hooyooyinka xoolaha ka dhaca ee, iyo nin ajaanib ajaanib ah oo dalkiisi iyo dadkiisiiba ka soo cararay ee caalamka meelo uga noolaaday waayey inuu maxaan ku idhaahdaa ee, gololey iyo meelo lamid oo taariikh weyn ku leh dalkan in maxaan ku idhaahdaa uu galo oo maxaan ku idhaahdaa ay maxaan ku idhaahdaa dadkii cabsigelin awgiis ay xoolahoodii u siiyaan cabsigelin awgeed maamulka jubbaland ayaa mar kale hanjabaad u dira dowladda federaalk soomaaliya sheegana in ay dacweyn doonaan madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayiid aadan ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya ku eedeeyay go'doonka sharci darrada ee ay saartay maamulka jubbaland maxamuud sayiid aadan ayaa sheegay in xayiraada dowladda soomaaliya ay saartay maamulka jubbaland dhinacyada duulimaadka ay saamayn aaba-an ku yeelatay dadka reer jubbaland waxa uu sheegay inay aad u adkaatay nolosha dadka gaar ahaana dhinacyada socdaalka oo xitaa dhinacyada ammaanka ay saameyn ku yeelatay xayiraada duulimaadyada maxamuud sayid aadan ayaa sheegay in dowladda federaalka ay mas-uuliyad ka tahay wax kasta oo ka dhasha xayiraadaasi sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa ka hadlay xarigga wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan oo sheegay inuu sharci darro ugu xiran yahay magaalada muqdisho maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa sidoo kale beesha caalamka ugu baaqay inay kaalintooda dhexdhexaadnimo ay ka qaataan islamarkaana ay la socdaan xaaladda jubbaland
nabadgelyada waxaa qayb ka ah xagga nolosha hadday nolosha xumaato nabadgelyada waa xumaanaysaa waxaa jirtay cunaqabatayn dowladda federaalka ay saartay deegaanada jubbaland oo xagga gaadiidka ah taasoon aad iyo aad ugu xunnahay kana dhalatay dhibaato bini aadinimo waxaanna ku cambaaraynaynaa ciddii ku lug lahayd waxaan ummaddeeda qaban muwaadiniintay xaq u lahayn ku soo rogtay oo adinkaba aad wada ogtihiin arrimaha siyaasadda duulgoleedka jubbaland ayadoo fulinaysa waajibaadkeeda dawliga ah xilliga hay-adaha kala guurka ah bishii janaayo sanadkan waxay u howlgashay inay qabato doorashooyin xor iyo xalaal ah sida dastuurka uuna farayey waxaa la magacaabay guddigii doorashada ee madaxa bannaanaa iyo xaduudaha oo dastuuriga ahaa waxaan ku ammaanaynaa guddigaas sida howlkarnimada muwaadinnimada iyo mas-uuliyadda leh oo ay waajibaadkoodii u fushadeen waxay casuumeen odayaashii dhaqanka ee xaqa u lahaa inay soo xulaan baarlamaanka labaad ee jubbaland waxaan ku ammaanaynaa odayaashiyada dhaqanka ayagana si ay waajibaadkoodii u fuliyeen oo u soo xuleen shan iyo toddobaatanka xubnood oo dastuuriga ahaa oo baarlamaanka labaad ee jubbaland baarlamaankii wuxuu doortay guddoonkiisa si nabadgelyo leh ugu dambeyntiina laba iyo labaatankii bishii sideedaad laba kun sagaal iyo tobankii waxay doorteen madaxweynihii dowlad goboleedka jubbaland afartan sano oo soo socota hogaamin lahaa sidaa awgeed dowlad goboleedka jubbaland waxay u soconaysaa horay dib u laaban mayso dowlad goboleedka jubbaland waxay ku dhex shaqaynaysaa sharciga iyo shuruucda u degsan nidaamkan iyo kan qaranka soomaaliyeed oo dastuuriga ah marka doorashadii waa dhacday madaxweynihii waa la doortay waxaa dhisan hay-adihii dawliga ahaa waxaa dhisan hay-addii garsoorka hay-addii sharci dejinta hay-adihii amniga wasaaradihii dowladda marka jubbaland horey baa u soconaysaa gadaal u socon mahaysa aragtida ah in jubbaland la burburiyo dib loo celiyo wax loo yeeriyo ma aqbalayso maxaa yeelay waa hay-ad xubin ka ah dowladda soomaaliya dowlad goboleed ah sharci iyo shuruuc ku fadhida
beeraaleyda magaalada beledweyne ayaa idimo kulula jeediyay maamulka gobolka hiiraan iyo kandegmada beledweyne mar kale bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa warkan beledweyne ooga soo diray qaar ka mid a beeraleyda ku nool magaalada beledweyne ayaa dhaliil u jeediyey maamulka gobolka hiiraaninka degmada beledweyne waxayna sheegeen in matoorro loogu talagalay dadka beeraleyda ah in aan si wanaagsan loogu qaybinin beeraleyda ku nool magaalada beledweyne iyo tulooyinka hoos yimaada waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlay matooradii oo dhan faara qabiilay ku baxeen reer hebel iyo reer hebel nin kasta oo maamulka qabaa'ilada beledweyne jooga nin kasta oo u jooga maamulkaas jooga in dadkiisii matooradii ay ka dhergeen annaga marka dadkeennii dad laciife oo awood aan gobolka ku lahayn aan noqoni oo deeqaha ay hay-adaha ay bixiyaan dadka ugu badan oo tuulooyinka laga soo qoro in annaga aan nahay maamulkii marka lagu wareejina maamulka iyo xaas aanaba aaba naloo qaadayba waxaan idin sheegaynaa in ama hay-adda ama aanu sheegaynaa adduun weynahaanu sheegaynaa in matooradiina loogu talagalay inaan hal matoor ka qaadanin matooraa la keenay intaan la keenin ka hor hay-adaha waa noo yimideen dan badanay naga baajiyeen soo noqda sii noqda imaada beriyaha imaanaha intaasay na yidhaahden waana daaliyeen wixii waa soo baxeen matoorii haddii ay matoorii soo baxeen saanu sugayni matoorii waa la kala qaatay hay-adaha ka howlgala gobolka hiiraan ayaa lagu dhaliilaa in aysan si wanaagsan wax ugu qabanin dadka ku nool deegaanada ay xaaladaha adag ka jiraan ee ku yaala gobolka hiiraan war magaalada xaafadaheeda iyo kulli waxagada dhan iyo gobolka hiiraan oo maamulka hoos timaado ma afarta xaafad oo magaalada beledweyne joogtaa hadda ka hor waxaa la arag aan aragnin oo nala soo- na soo maray raashin fara badan iyo lacag fara badan inay gobolka ay soo galeen sidii u taataagnayn lagu qo- lagu qaybsaday qabiil haddaynay ka fiirsan waxaasi kanay ka tala surin maynu imaan doonin oona yeeli doonin aan dulqaadan doonin oo meel aanba tuulo ahayn oo aan shaqo ku lahayn ama meel qabiil iyo xoog iyo maxay ahayto ma garanaysahay lagu kala qaybsaday taasna waxaan caddaynaynaa deeqdaasi la soo bixiyey inaysan gaadhin meeshii loogu talagalay ayna ka dhalatay cara ah inay haya dambe tagin maxay ahayto ma garanaysahay halkii markii horeba ay ku noolay oo ay xogta ka soo buuxinaysay tuulo dambe oo degmada beledweyne hoos timaado oo ama beeraley ha noqoto ama xololey ha noqoto inaysanba tegin haya dambo go-aankaasna hoos baan ka hariiqaynaa dowladda soomaaliya qaramada midoobe ayaa ka wada hadlay sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka dalka ergaga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya james wan ayaa kulan la qaatay wasiirka dastuurka soomaaliya saale axmed jaamac iyagoona ka wada hadla howlaha dib u eegista dastuurka oo muhiimad gaara u leh geedi socodka dib u dhiska soomaaliya wakiilka qaramada midoobe ayaa wasiirka dastuurka ka codsaday inay dardargeliyaan howlaha dib u eegista dastuurka iyo sidii loo dhammaystiri lahaa waxa uu sidoo kale sheegay inay qaramada midoobe ay xoojin doonto taageerada ay siinayso guddiga dastuurka iyo wasaaradaha sidaa waxaa sheegay james iswan ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya dhegaystayaal intaa ayuu saakii ku dhan yahay warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyo cadaada siddeetan iyo siddeedha baasha magahartis warkaani waa mahad nuure axmed ayaa soo saaray lana socodsiinaya shaafic ayaa farsameyni tan iyo tan warkaan mid ka xiga ku kulmi doona nabadgelyo